بsm الlh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وsلm عlى نبyina mحamd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين amا bعd qala الإmam أbu cabdالرحmn النsائي رaximh الlه taعalى bab fadl الصdqة عn الmeyit meydka xaggiisa laga sadaqeeyo fadliga kusoo arooray cadayntiisii ayuu u baab yahay وبالإسناaد qال أخبرnا علي بن حجر qال xdثnا إسماعيل هو بن عlyة qال xdثnا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رsuل الlه صلى اه عليه وسلم qاaل إdا maata الإنسان qofku hadii uu dhinto انqaطca عanه cmlه cmlkiisa waa ka go-a xaggiisa إlا min ثaلاaثة سdex ma ahna xagood min sadaqatin jaariyatin sadaqa jaariye ah wa cilmin yuntafacu bihi cilmi lagu intifaacsado ow waladin saalixin yadcuu lahu ama walad saalix ah oo isaga usoo duceeyo maxalushaahidka marka waxa uu yahay sadaqatin jaariya sadaqadaas jaariyadana waa ka caamsan tahay miduu isaga la baxay oo markaa u soconayso iyo way ka caa yacni waa ka caamsan tahay middaas oo waxaa gelayo ama soo geli karo qof ou dhalay ama wax lamida inay u sadaqeeyaan shay sadaqa jaariya intay u sameeyaan isaga marka yacnii hawaabteedii waxeedii marka uu sidaa ku helo ayb marka asadaqatu can ilmeyit marka meydka in xaggiisa laga sadaqeeyo meeshaas waa maxalu shaahidka ayb saddexdani marka waxay tusayaan saddexdan sadaqadii iyada marka nas waaye cilmiga qofka isagaaba ka tagtay eewaladka saalixa kulligood wax uun sabab yaa meeshii ku jirto waxaa marka laga qaadanaa wixii aan ahayn saddexdan sadaqada hadda iyada waatanaa wixii sadaqada kasoo haray oo cibaadaad ama laga samey kara maa laga qaadana may haddii nusuus kale ay soo aroortayoo inay ka baxayaan tilmaamayso waa gelayaan sida nadarka kan noogu imaan doono oo ama yacni man maata calayhi siyaamu saama canhu waliyuhu iyo in soonkii uu ka gudmaayo xajkii ka gudmaayo waa soo marnay oo meelahaas marka masaa-ishaas ayb wixii marka nas kusoo arooro waa saas wixii aan nas ku soo aroorin meyd maku intifaaca mase kuma intifaacayo arrin geybi ah waaye tawqiifay u baahan tahay waana sababka imaamu shaafici marka uu ugu tegay qur-aanka qofka aqriyey hawaabtii aan ka heli lahaa meydkaasaan siiyey ma gaarayo sababka uu u yiri waaye iyo waxyaabaha marka uu cuskanayo taasna macnaheedu ma aha camalulgeyr inuunan qof anficaynin qof kale yani camalu gayrika adii maku anfacaayo ma aha aayadda waan laysa lilinsaani ilaa maa sacaana keliya waxay sheegaysaa adiga inaadan lahayn wax aadan shaqaysanin ma lihid adiga qofka kalaa iska leh haddii uu marka isaga ku siinayo iyo haddii kaleba wax isaga ku xiran waay taana marka iyada marka aayaddu nas maku ahan in marka wax kale ma qofka waxaan ma gaarayaan iyo iyadu nas maku noqonayso wbihi qala akhbarana caliy bnu xujrin qala akhbarana ismaaciilu can اlcalaa can abiihi can abi hurayrata ana rajula qaala linabiyi sal l slam nin ayaa nebiga wuxuu ku yihi ina abii maata aabahay wuu dhintay wataraka maalan maal ayuu ka tegay walam yuusi mana dardaarmin fahal yukafiru canhu an atasadaqa canhu ma ka kafaaro gudayaa xaggiisa inaan ka sadaqeeyo xaggiisa qaala nacam haa buu yihi marka sadaqadan fahal yukafiru canhu an atasadaqa canhu waxaa gelaayo kafaaro lagu lahaay in laga gudi karo waxaa kaloo gelaayo inayba sadaqa inta loo bixiyo tadawuc dembi dhaaf iyo wax ay markaa u tarto wa bihi qaala akhbaranaa muusa bnu saciidi wahuwa abu bakrin addandaaniy صدوq rawى lh النsائي qala xdثna هiشhاm بن cbdالملك whuwa أbوالwlيd الطyاlسy qala xdثna حmاd بن سلمة عن mحمد بن cمر عن أbي سلمة عن الشhrيد بن سويد الثqفي waa saxaabi baycatu ridwaan xaadiray magaciisa malik baa la dhihi jiraa layidhi muslim iyo abu daawuud baa u wariyaan bukhaari fi ladabi اlmufrad tirmidina fi shamaa'il nasaa-i ibnu maaja qaala wuxuu yidhi ataytu rasuula اllahi sal l slam nabigaan u imid faqultu waxaan yidhi ina ummii hooyaday awsad way dardaarantay an tuctaqa canhaa raqabatun raqaba in laga xoreeyo wa ina cindii agteydana jaariyatan ayaa gabar nuubiyatan gabar marka nuubiyad ah madow afa yajzii cannii xaggayga maka gudaa an uctiqahaa canhaa xaggeeda inaan ka xoreeyo kaanaha marka inay nader tahay awsad marka nader buu ku idlaaqaa dabcan marka inay addoon xoreyso ayay nadertay maka gudaa inaan aniga ka xoreeyo ayb qaala waxa uu yidhi iitinii bihaa iila kaalay faataytuhu bihaa waan ula imid faqaala laha nabiyu sal l slam nabigu wuxuu ku yidhi man rabuki rabbigaa waa ayo qaalat allah ayay tii qaala man ana anigu waa ayo kumaan ahay qaalat anta rasuulullahi rasuulkii allah tahay qaala waxau yidhi faactiqhaa faactiqhaa fa xorey fa inahaa mu'minatun waa mu'minada markaa nebigu wuxuu tijaabiyey inay mu'mino tahay sidaasuuna ku xoreeyey ee raqabada marka haddaynan haddaan lagu haddaan nadarka marka la gelaayo aan la qeydin oo layska yidhaha un raqaba addoon in la xoreeyo ee addoon marka muslim mu'min ama gaal wuxuu ahaadaba waa ku gudmaa laakiin waxaa anfac badan midka mu'minka in xornimo la siiyo way fiican tahay sidaas ee meelaha qaarkoodna mu itlaaqa iyo taqyiidka waa laysku qeydaa oo masalan qur-aanka oo kare kale kafaaratu lqatli fataxriiru raqabati mu'minatin mu'minaa lagu qeyday kafaaratu dihaarna waa layska idlaaqay maadaama xukunka uu cidqi yahay xoreyn ictaaq uu xukunkii uu yahay sababku laakiin haba kala duwanaadee xamlu lmutlaqi cala lmuqayad marka waa suuragal ayb laakiin haddii xukunkuba uu kala duwan yahay sida weysaqaadkii iyo iyo iyo iyo iyo iyo gacangoyntii male isaga xamlulmutlaq cala lmuqayad ma anfacayo markaas oo markuu leeyahay aayaddu ay leedahay yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiqi waa weysaqaad xukunkii marka waa maxay alwuduu waay wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaana xukunku waa maxay qaci qaci wuduu marka ma ahan yacni sababtana waa ku kala duwan yihin xukunkuna waa kala duwan yahay mal meeshaas marka ma la dhahaayo aydiyahumaada la idlaaqay kan kalaa lagu macneynayo ilaa xusulkaa la jara maa la dhahayo sidaas ayb marka halkan marka uun min baab waxaa dhici karta in marka haddii taqyiid uunan ku jirin sidaan marka wuxuu uleeyahay sida afdalka raqabada mu'minada ka fadli badan in la xoreeyo midda kale wain kaana yani habaka haba ka gudda haddii la doono ayb waxaa kaloo laga qaadanaa qofka in la imtixaani karo haddii ay ku xiran tahay dan xugun hadduu ku xiran yahay waa la imtixaani karaa masalan addoon mu'minada xoreeyaa lagu yidhi ee qofkii marka kafaaratlqatli oo kale ee addoonka la xoreynaayo lama yaqaano markaasoo kale waa la dhihi waa la imtixaani karaa marka waa kii nebigu marka yani hadda tan oo kale loo daliishan karaa tii kale ninkii xadiidkii mucaawiyatu bnu lxakam asulami ee uu yihi itiqhaa actiqhaa fa inahaa mu'mina ayna allah uu yihi allahu fi samaa ay tiri marka mararka qaarkood marka haddii imtixaanku xugun si loo taxqiijiyo dartiis qofka in loo imtixaano waa bannaan tahay haddii laakiin wax arrintaas aynan jirin qofkii marka yacni muslimnimadiisana marka ay daahir hadda iskaba muuqanayso in isaga marka lasii imtixaano maxaad aaminsan tahay iyo maxaad ahayd iyo waxaas in la yidhaahdo ma aha waayo duruufna ma keenayso daahirka in looga kaaftoomo ayaana marka ay tahay ayb walidalika ibnu alxaafid ibnu diziil ayaa waxaa laga wariyey inuu dhihi jiray alimtixaanu diinu lkhawaarij imtixaanku waa diinu lkhawaarij dadka la imtixaanayo maxaa tahay see tahay kan maxay tahay yani muslimnimadaada waa laga shakisan yahay waa lagu su-aala waxbaa lagu weydiina qaadina ma aha xaakim kalena ma aha wax uga xiranna male nacam fadul iyo waxaa u geysay marka iyo ahwaa ayb ka taas camal maya wa bihi qaala akbarana alxuseyn bnu ciisa wahuwa طaa'iyu saduqu saaxibu xadiid qaala akbaranaa sufyaanu huwa bnu cuyaynata can camrin can cikrimata can ibni cabaasin ana sacdan sa'la nabiya sal l slam nabiguu su-aalay ina ummii maatat hooyaday way dhimatay walam tuusi mana dardaarmin afa atasadaqu canhaa maka sadaqeeya xaggeeda qaala nacam buu yihi haa in laga sadaqey karo marka wabihi qaala akbaranaa axmed bnu lashar huwa abulashar alcabdiyu naysaburiy saduuqun kana yaxfad waa xifdi buu lahaa uma kabira waa weynaaday fasaara kitaabuhu ahbata min xifdihi kitaabkiisa xifdigiisa ka xoog batay marka rawaahu النasaa-iy wabnu maaja meelahaas marka sifatu riwaaya iyo yaa lagu soo qaataa qofka haddii ay xifdigiisa iyo iyo iyo yani iyo kitaabkiisu iskhilaafaan ayumaa yuqadam kee la hormarinaa mas'alo waayo sifatu riwaaya looga hadlo musطalax cilmiga musطalax ayb qala xadaثna rawx bnu cubaadata qala xadaثna zakariya bnu isxaaqa qala xadaثna cmr bnu dinaar can cikrimata can ibni cabaasi ana rajula qaala yaa rasuula allah ina umahu ninkan kula hadlayo hooyadiis tuufiyad waa la oofsaday afa yanfacuhaa in tasadaqtu canhaa ma anfacayaa haddaan ka sadaqeeyo xaggeeda qaala nacan buu yihi ha qaala wuxuu yihi faina lii waxaan leeyahay makrafan ayaan leeyahay beer beer geedtimireed ku yaala waushiduka waxaan markhaati kaaga dhigay n kugu markhaati gelinayaa anii qad tasadaqtu bihi canhaa inaan ka sadaqeeyey wa bihi qaala akbaranii haaruun bnu cabdillaahi qaala xadaanaa cafaanu huwa bnu muslim aلsafaar qaala xadaanaa sulaymaan bnu kahiirin can الزhriyi can cubayd الlahi bn cabdالlahi can ibni cabaasi can sacd bni cubaadata anahu ata الnabiya sal l slama nabigu u yimid faqaala ina umii maatat hooyaday way dhimatay wacalayha nadrun korkeeda nadar ayaa korkeeda ahaaday oo lagu leeyahay afa yujziu canhaa ma ka gudayaa an uctiqa canhaa inaan ka xoreeyo qaala actiq can umika hooyadaa xaggeeda ka xoreey marka sacd isaga qisadiisa laba inay tahay nadarna in lagu lahaa sadaqo gaaran inuu u bixinayo ayb wa bihi qaala akbaranaa marka riwaayo kale awsaaci isaga wuxuu u wariyey lafdi iqdihi canhaa ka gud waana riwaayada soo socotana waaba iyada wbihi qaala akbaranaa mxamed bnu axmed abu yuusuf alsaydalaaniyu wahuwa raqiyu hiqat xaafid can ciisa wahuwa bnu yunus can alawsaaciyi can الzuhriyi anahu akbarahu can cubayd اllahi bni cabdillaahi can ibni cabaasin can sacd bni cubaadata anahu stafta anahu stafta nabiya sal l slam nabiga ayuu ka fadwo dalbay fii nadrin nadar kaana calaa ummihi hooyadii korkeeda ahaa fatuufiyad waa la oofsaday qabla an taqdiyahu intaynan gudin faqaala rasuulu llahi sal l slam nabigu wuxuu yihi iqdihi canhaa ka gud wa bihi qaala akbaranii moxamed bnu sadaqata alximsiy huwa saduuqun rawaa lahu الnasaa-iy qaala xadaثna moxamed bnu shucaybin can alawsaaciyi can الzuhriyi anahu akbarahu can cubayd illahi bni cabdillaahi can ibni cabaasin can sacd bni cubaadata anahu istafta nabiya sal l slama fii nadrin ayuu ka jawaab kaga jawaab dalbay kaana calaa ummihi famaatad way dhimatay qabla an taqdiyahu intaynan gudin faqaala rasuulu llahi sal l slam iqdihi canhaa ka gud wabihi qaala akbarana alcabaas bnu lwaliid bni mazyad qaala akbaranii abi qaala xadaana alawsaaciyu qaala akbaranii zuhriyu ana cubayd allahi bna cabdillaahi akbarahu can ibni cabaasin qaal istaftaa sacdun rasuula allahi sal l slam sacad nebiga ayuu ka fadwo dalbay fii nadrin nadar shanigiis kaana calaa ummihi hooyadii korkeeda ahaa fatuufiyad waa la oofsaday qabla an taqdiyahu intaynan gudin faqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu yihi iqdihi canhaa ka gud qaala baabu dikri اlاkhtilaafi calى sufyaan sufyaan sida la iskugu khilaafay xadiidkan sheegidiisa ayuu u baab yahay qaala alimaamu abu cabdiraxmaan qaala alxaarisu bnu miskiinin qiraءat calayhi wa ana asmac can sufyaana marka alxaaris bnu miskiin sufyaan uu ka warinaya waxaan arki jirnay ibnu wahab iyo ibnu lqaasim ugu badnaa jiray can sufyaana can الzuhriyi can cubayd اllaahi bni cabdillaahi can ibni cabaasin ana sacda bna cubaada marka waa musnad ibni cabaas hadda xadiidkan meeshaa fiiri marka ana sacda bna cubaadata istafta الnabiya sal ll slama fi nadrin kana calaa umihi fatuwufiyat qabla an taqdiyahu faqaala qdihi canha wabihi qaala akbaranaa mxamed bn cabdillahi bni yaziida qaala xadaanaa sufyaan can الzuhriyi can cubayd illahi bni cabdillaahi can ibni cabaasin can sacdin wajhulikhtilaafka marka kaas waay waa maxay wajhulikhtilaaf ana alxaarif rawaa can sufyaana ee xadiidka ayuu ka wariyey alxadiida min musnadi ibni cabaas moxamed ibni cabdillaahi bni yaziidna xadiidkuu wariyey can sufyaan waxauna ka dhigay min musnadi sacd sacd ibni cubaada أنه qاla maatت أmي وعalayha nadr faسأlt النaبy sl اه sلم faamaranii an أqdiyah canha marka xadiidka de sufyaan intaasuu ku dhammaaday wجه الاktilaafna waa kaa aan sheegnay wbihi qala أخbaranaa qتaybaة بن سacيidi qala xadaثna الlayث عn الزهriي عn cubayd الlahi بn cabdالlahi عn بn cabاasi qaal اstaftىa sacd بن cubadaة الأnصاariي rasuul اllahi sal l slm fi nadrin kana calى umihi fatuwufiyat qabla an taqdiyahu faqaala rasuulu llahi sal l slam iqdihi canha marka hadda sufyaan iyo yaasiman iyo leyth leyth marka xadiidka hadda muxuu ka dhigay wuxuu waafaqay riwaayadii sufyaan looga warinayay min musnad bni cabaas wabihi qaala akbaranaa haarun bnu isxaaq ahamdani alhamdaniy huwa abulqasim alkuufiyu saduuqu can cabdata can hishaami huwa bnu curwata can bakri bni waa'ili can الzuhriyi can cubayd اllahi bni cabdillaahi can ibni cabaasi qaala jaءa sacdu bnu cubaadata ilى الnabiy sal ly slam faqaala ina umii maatat وcalayha nadru walam taqdihi qaala qdihi canha bakru bnu waa'ilna min musnad bni cabaas u ka dhigay can الzuhriyi wbihi qala akbaranaa mxamed bn cabdillahi bn اlmubaarak qala xadaanaa wakiicu can hishaami can qataadata can saciid bni اlmusayab can sacdi bni cubaadata qaala marka xadiidka saciid ibn musayabna waa xadiid kale waa kan wuxuu ka dhigay sacd bn cubaaduba ka warina qaala qultu ya rasuula allah ina umii maatat afa atasadaqu canha qaala nacam maka sadaqeeya waa kan qultu fayu sadaqati afdal sadaqatee oo u fadli badan qaala saqyu lmaa biyo waraabintiisa an inaad biyo waraabisood ama ceel qodo ama aada war aada meel ka qodoo kale biyo un waa ama aada biyo intaad gado aada dadka waraabiso waa haakada ayb marka xadiidka nadarka wuxuu aad ugu badan yahay min musnad ibni cabaas ba inuu yahay wbihi qaala akbaranaa abu camaar alxuseyn bnu xurayhin can wakiicin can hishaamin can qataadata can saciid bn اlmusayab can sacd bni cubaadata qaala qultu ya rasuula allah ayu sadaqati afdal qaala saqyu lmaa qaala akbaranii ibraahim bnu اlxasan can xajaajin qaala samictu shucbata yuxadisu can qataadata qaala samictu اlxasana yuxadisu can sacd bni cubaadata ana umahu maatat waa dhimatay faqaala yaa rasuula allah ina umii maatat hooyaday way dhimatay afa atasadaqu canha qaala nacam qaala faayu sadaqati afdal qaala saqyu lmaa fatilka siqaayatu sacdin bilmadiina taas marka waxay noqotay sacad waraabinta uu madiine ka sameynayo marka biyaha maadaama nebigu u tilmaamay waxaa laga qaadanaa marka biyo waraabintu inay aada sadaqada tan ugu ugu fiican inay tahay meel oon leey oon biyo iyo waxba lahayn haddii qofku ceel ka qodo oo biyihiisa sadaqaysto ama baraag intuu ka sameeyo baraagtaas marka uu sadaqeeyo biyaha galo ama war intuu dhulkiisa ka qodo uu biyihii marka markay galaan dadka uu kacaba dhaho ama uu siiyo waxaasoo dhan marka waa macaanidaas ayb qaala baabu الnahyi can اlwilaayati calaa maali اlyatiim iska reebidda layska reebay in la maamulo maamulitaanka xaggiisa calaa maali اlyatiim agoon maalkiisa in la maamulo iska reebidda layska reebay wabihi qaala akbarana alcabaas bnu muxamedin wahuwa aduuriyu qaala xadaثna cabdالlah bn yaزيid can saciid bni abi ayuba can cubayd اllahi bn abi jacfari can salim bn abi salim اljeyshaniy can abihi can abi darin qaala qaala rasuulu lahi sal l slam ya abaa dar inii araaka daciifan anigu waxaan kuu arkaa mid taag daran inaad tahay yacnii dacfigu marka isagaa de ictibaaraad kala duwan ayuu leeyahay waxay u badan tahay marka dacfiga halkan inuu u laabanaayo qaraaraadka yani go-aan qaadashada waxaa laga yaabaa marka dee lababa waa noqon kartaa abudar go-aan qaadashadiisu inay adag tahay oo meesha adag inuu markaa yacnii ku dhego agoonkiina marar badan ma anfacayo yacnii meesha adag un marka in loo looga qabto ama waxaa dhici karta dee diintiisii iyo wanaaggiisii iyo iimaankiisii dabcan meesha shaki male kaas isaga oo saxaabi jaliil oo min qudamaa'i saxaaba ah waay ee marka meeshay wax u laabanayaan inay ama qaraaraadka ay tahay ama inuu isagu markaa maadaama nin iska zuhdi badanba uu ahaa ile waxaa ka mid ahaa madaahibta yani min madaahibihi waxaa ka mida maalka wixii xaajada markaas jirta ka badan in la sadaqeeyow qabay wاladiina yaknizuuna الdahaba wاlfidaةa walaa yunfiquunaha fi sabiili اllahi fabashirhum bicadaabin aliim aayaddaasuu saas u fahamsanaya waa tii isagii mucaawiye isku qabteen isaga iyo cuhmaan waa tay isku qabteen oo markii dambe cuhmaan uu yidhi orad yacnii meel marka rabada waa tii rabada uu degay meeshaasna uu ku dhintay marka adeygaasaa laga yaabaa inuu ka hadlayo nebiga sala allahu calayhi wasalam ee ma ahan dacfi oo xagga diinkiisa u noqonayo ma aha daciifu diin ma ahayn abu dar radia allahu canhu maunan ahayn bal matiinu diinu ahaa wainii uxibu laka waxaan kuu jecelahay maa uxibu linafsii nafsadeeda waxaan la jeclaanahay laa ta'ammaranna cala thnayni laba madax ha u noqonin walaa tawallayanna ha maamulin calaa maali yatiimin agoon maalkiisna ha maamulin qofku haddii marka meel uu xoogaa dacfi uga jira haddii loo sheego ma ahan inuu u qaato nebigu hadda nusxi buu ka wadaa maahan inuu u qaato in isaga la nuqsaaminayo inuu u qaato maaha hadduu qofka kula talinaayo uu ku yidhaha war waxaan kuu arkaanu arrintan inaadan ka bixi karine nihu iska daa hadduu ku dhaho ha u malaynin qofkaas inuu adiga kuu darnaanayo ama naqsi kugu hayo iyo waa haddii qofku uu yahay qof daacada marka mas-uuliyaad ama qadaa ha noqdaan ama maamul maamulitaan ha noqdaan ama cilmiga xataa ha noqoto haddii qofka uu yidhaha maalan war adiga yacni cil cilmigan aada ku dhex jirto ama masaa-ishan ama kitaabadan aada markaa yacni aada wax ka akri aada ka fiirinayso war armaad fahamkeeda ma gaarine xoogaa fahamkaaga meelo kale kasoo dhis markaad fahamkaaga soo dhistood gaari kartid kitaabkan wax ku qoran inaad fahamto markaas bal aqaqriyo wax ka sheeg haddaad doonto qofkaa marka yacni qofku wanaag unbuu u sheegay maaha hadday daacadnimo daacadnimo hadday ku jirto ma ahan naqsi iyo ceebeyn iyo maahan marka qofka inuu u qaato ma aha waana arkaysaa mararka qaar yacni cilmiga xaggiisa marka laga hadlaayo yacni masaa'il maalan aada qaamid u ah ama fahamkeedu adag yahay oo masaa'il khilaafi ahba oo yacni wajhulkhilaafka xoogaa in lasoo saaro uu adag yahay waxaad arkeen nin ardayo ku howlan un waxaas oo aan waxyaabo kale akhrisanaynin oon diin kale baranaynin howshiisu intaas un iska tahay qofka saas oo kalea marka cilmiga alimaam ibnulqayimna kitaabkiisa fawaa'idka waa ku sheegaa yacnii qofka masaa-isha noocaasa raacraaco qof ma noqonayo wuxuu u badan qof maxruum xagga cilmiga ka noqdo u badan yahay waana arkaya adiga laftaada beynamaa cilmigu qofku haddii uu u akhristo sida uu asalka ku yahay uu u barto masaa-ishan wuxuu gaaraa waqti uu u bisil yahay laakiin shayga waqti aan loo bislaanin haddii la galo qofku wuxuu noqonayaa ad haddaad digaagan ama qooleyda aada baalash ka tifto ma buubaysaa ilaa ay baalal usoo baxaan ma buubaysa markay baalal usoo baxaanay duuli kartaa dad marka waxaa jira inay duulaan iska rabo wax baalalana aan lahayn waxay tafaayaan marka meel xun cumrigana saas uga dhammaana ma fiicna taas qaala baabu maali lwasiyi min maali lyatiimi idaa qaama calayhi baabu bayaani maa kii caddayntiisiibu u baab yahay lilwasiyi qofka loo dardaarmay uu leeyahay min maalilyatiimi agoonka maalkiisa xaggiisa uga sugnaaday idaa qaama calayhi hadduu u istaago yani isaa waxa la yidhaha baa jiro isaagu saddex shardi buu lahaa islaamnimo iyo cadaalad iyo kifaaya qofkii marka loo dardaarmo oo la yidhaha agoonkan maamul adiga ama sharcigii baaba isaga uga dhigayba mas-uul aabbihiyaa dhintay awowgiyaa nool aabbihii dhalay awowgii isaga aabba a marka qofka marka ama wasi ha noqdo ama mas-uuliyaddaa qabanayo yacni wasiga loo dardaarmay maalka agoonka iyo inuu agoonka maamulo maxaa uga bannaan inuu ka cuno wabihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuudin qaala xadaanaa khaalidun can xusaynin can camr bni shucaybin can abihi can jadihi ana rajula ata nabiya sal l slama faqaala wuxuu yidhi inii faqiirun anuu faqiiraan ahay laysa lii shay-un waxba ma haysto walii yatiimun agoonna waa ii joogaayo waa hayaa yani agoon isaga ma dhalin dabcan oo agoon uu mas-uul ka yahay ilaa hadduu isaga dhalay maba noqonayo agoon soo maaha qofa qaala wuxuu yidhi kul min maali yatiimika agoonkaaga maalkiisa ka cun cun hayra musrifin mid xadgudbaayo adoon ahayn walaa mubaadirin mid la degdegaayo adoon ahayn yani mid la degdegayo waxay tahay yow kugu qaangaarin ee boobsi ma la rabo walaa mubaadirin waayo marka ayb walaa muta-ahilin adoo maal mid ka samaysanaya aan ahayn oo maalka agoonka aan maal ka dhiganaynin marka maxaa laga wadaa waa macruuf un inuu qofkii ku cuno oo marka israafkii walaa ta'kuluhaa israafan wabidaaran an yakbaruu qofka qani haddii uu yahayna inuu ka dhowrsado hadduu qof u baahan uu yahayna falya'kul bilmacruufi macruufa uga cuna macruufkii marka waxay noqonaya uun shaqada noocaas oo kale inta lagu qabto iyo ujratulmithli iyo waxyaabahaas ay noqonayn wa bihi qaala akhbaranaa axmed bnu cusmaan bni xakiimi wahuwa alowdiyu abu cabdillahi alkuufiyu hiqatu qaala xadaanaa moxamed bnu salt wahuwa alsadiyu abu jacfar alkuufiyu hiqatu qala xadaanaa abu kudaynata yaxya bnu lmuhallab ayaa la yidhaha abu kudayna saduuqun can caطaa wahuwa bnu saa'ib can saciid bni jubayrin can ibni cabaasin qaala lama naزlat hadihi اlaayatu markay soo degtay aayaddan walaa taqrabuu maala اlyatiimi ila bilatii hiya axsan iyo wa ina aladiina yaakuluuna amwaala اlyataama dulma qaala wuxuu yidhi ijtanaba annaasu dadkii waxay ka dheeraadeen maallalyatiimi agoonka maalkiisa iyo wadacaamahu fashaqa dalika cala lmuslimiin arrintaa muslimiintu way dhibtay fashakow dalika ila nabiy sal l slam nebigay uga cawdeen faanzla allahu alla wuxuu soo dejiyey wayasaluunaka can ilyataama qul islaaxu lahum khayr ilaa qowlihi laacnatakum wabihi qaala akbaranaa camr bnu caliyin qaala xadaanaa cimraan bnu cuyaynata sufyaan uu la dhashay qaala xadaanaa cطaء bnu saa'ib can saciid bni jubayri can ibni cabaasin fii qowlihi in aladiina yakuluuna amwaala اlyataama dulma qaala kana yakunu fii xijri الrajuli اlyatiimu ninka agoonka yani kana yakunu fii xijri الrajuli yani ninka tarbiyadiisa dhexdeeda waxaa ahaanaya alyatiimu agoonka fayaczilu lahu waa u dheereynayey waa u gooni yeelayo waa fogeynay waa u fogeynayey dacaamahu cuntadiisa iyo sharaabahu cabitaankiisa wa aaniyatahu iyo weelasha yani waa weel duween weelkii iyo cuntadii iyo cabidii gooni bay ka dhigeen ayagii waa ku dhibtoonayeen marka dadkiina waa ku dhibtoonayeen fashaqa dalika cala lmuslimiina arrinkaa muslimiintii way dhibtay faanzla allahu caza wajala wain tukhaaliطuuhum haddaad yacnii dheehdaan fa ikhwaanukum waa walaalihiin faaxalla lahum khuldatahum inay marka dheehi karaan iyo wax la cuni karaan iyo waa la baneeyey marka laakiin waa inaad iska ilaalisaa inay adiga wax kaa raacaan inay adiga wax kusoo raacaan bal inay ayagu wax raacaan oo adiga u cafi sidaa ka fiican ayb agoonkana marka maalkiisa in aad laysaga ilaaliyo wax fiican waayo laakiin iska ilaalintii ninkii tarbiyey lahaay haddii uu ku dhiboonayo agoonkii ninkii ee markaas mukhaaladada fiican waa la ogolyahay qofka maamulaayo agoonka maalkiisa waxyaabaha laga rabo waxay tahay mar walbaa marka waxaa weeyaan lil aslax sida u habboon ayuu u dooraa mar walba oo markaa yacni hadday laba arrin ay noqoto midda aslaxa uu ku qasbanaana inuu galo haddii kale khatar waayo ile wakiil camal u dhaqmaa ee hadduu kiro iyo wax ka qaadanayana qadar macruufa oo camaaladiisa ama shaqadiisa u dhiganto ayuu ka qaadanaya dadka kale ee guryaha agoonta iyo kale tegayaanna waa inay iska ilaaliyaan waxa haddayba wax agoon ay yihiin waxba inay iyagu geeyaan guriga maahane inayna wax ka qaadanin badanaa dadka waxay aada u su-aalaan yacni guriga agoonka marka la taga shaaha la keena waa waa la cabaa shaahi mararka qaar waxaa laga yaha in cunto la keeno musqushiiba u baahanaa qofkii waxyaabahaas marka say noqonayaan qofku marka soo uga baxsado waxaas shaaha hadduu cabo wax ka badan inuu iska geeyo meesha koob shaah intuu joogo waa la yaqaanaa xoogaha iska qaado tobankoo kun ilmaha agoonta iha siiya musqushoo kale hadda musqusha uu jiro waa geli kartaa laba laba kuna meelaha laga kirayna sooma laga galaa wax un inuu meeshii marka geeyo wax yani si uunan u isticmaalin waxooda biduuni muqaabil iska ilaali iyagiina haddii qofku inta loo tago shaahan yacni dhaqanuu iskaga noqday dada soomaalidu dabcan qofkiina ma fiirinayo waa iska waxaa laga yaabaa inuunan u dhug lahaynba sidii looga fogaa kara in looga fogaado qaala baabu ijtinaabi akli maali lyatiim agoonka maalkiisa ka fogaanshada laga fogaanaya wax kusoo arooray caddayntiisiibu u baab yahay wabihi qaala akbarana rabiicu bnu sulaymaan qaala xadathana bnu wahbin can sulaymaan bni bilaali can thawri bni zaydi can abi lgayth can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal l slama qaal ijtanibu sabca almuubiqaat toddobada waxalaagta ka iska ka dhowrsada oo ka fogaada faqiila yaa rasuula allahi maa hiya maxay tahay qaala ashirku biاllahi wasixru waqatlu اnafsi alatii xarama allahu ila bilxaqi waaklu riba waaklu maali اlyatiim iyo wlmuwali yowma zaxfi midka jeesanaya safka muslimiinta ee gaalada marka ay lagu jiro dagaalka waqadfu lmuxsanaati alghaafilaati almu'minaat haweenka muxsanaadka dhowrsan ee xumaantaba hilmaansan oo qalbigoodaba aynan ku jirinba oo mu'minaadka ah qadafkooda aakhiru lwasiyati hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih